أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين أmا baعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo lixaad ee suuraة الxijri ka mid ah waxaan soo haynay tafsiirkii qur'aanka qaala tacaalى alla wuxuu yihi walaqad walowallaahi qad xaqiiqe ahe khalaqnaa waxaanu abuurnay al-insaana insaankii baan abuurnay min salsaalin mid sowdaynaysa oo dhowdhow leh xaggeedan ka abuurnay taas oo min xama-in dhoobo madow ah taa oo masnuu masnuunin doorsoontay waljaanna wakhalaqnaa waan abuurnay aljaanna jinnigii baan abuurnay khalaqnaa waan abuurnay hu isaga min qablu min qabli linsaani insaanka ka hor min naari samuumi olol naartii xaggeed ayaan ka abuurnay oo yacni hanfi dab naarteed xaggeedaan ka abuurnay ee allah subxaanahu watacaalaa aayaddan iyo midda ka dambeysa iyo aayadaha kasii dambeeyaba wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu kaga hadlayaa bad-u lkhalqi wax ku saabsan oo abuuristii yacni labada jinsi oo ilaahay subxaanahu watacaala uu daacada iyo cibaadada uu ku kalifay ee jinniga iyo insiga asalkooda iyo halka laga abuuray iyo ayuu alla subxaanahu watacaala aayaddan iyo midda kale tawarana insaankii baa laga warramaa aadam meeshii laga abuuray midda dambena ibliis meesha laga abuuray dadkuna un labadaa unbay u abtirsadaan aadam wax ku abtirsado iyo wax isaga markaa yacni ibliis ku abtirsado oo jinniga ah labadaa marka asalkoodii buu alla ka warramayaa uma markaa dabadeedna aadam iyo siduu sidii alla u sharfayo oo u abuuray ibliis sida loo lacnaday iyo waxa lacnadda u keenay iyo iyo aayadaha dambena uu alla ugaga hadlayaa walaqad walowallaahi qad xaqiiqehe khalaqnaa waxaanu abuurnay al-insaana aadam insaanka halkan aadamaa laga wadaa aadam ayaa laga wadaa waayo dadkeenna dadka intiisa kale mani iyaa laga abuuray iyo biyaha laga abuuray shahwo laysku daray mani iyo haweentii marka biyaheeda ama ugxanteeda iyo ragga ugxantiisao laysku daray iyo yaa laga abuuray innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi halkanna waxaa laga abuuray dhoobada tooska dhoobada loogaga abuuray waa aadam insaanka marka bimacnaa aadam ayaa loo jeedaa walaqad walowallaahi qad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay al-insaana aadam ayaan abuurnay min salsaalin baan ka abuurnay mid dhowdhowleynaysa xaggeedaan ka abuurnay salsaal waa adiinulyaabis dhoobada marka intay qallasho haddaad gacanta dhag dhag ku siiso ama aada shay ku dhufato waa sowdeynaysaa waa dhowdhowleynaysaa fa idaa naqartahu salla fa samicta lahu salsalatan ayaad ka maqlaysaa yani adiinu lyaabisu dhoobada qalalan idaa naqartahu oo haddii aad aad aad yani ciddidaada ama gacantaada fartaada ku dhufato salla waa sowdaynaa fa samicta lahu salsalatan aad ka maqle ibnu cabaas sidaasuu ku fasiray ayb xasanulbasri isaga waxaa laga wariyey inuu yihi min salsaalin mid shiirayso biantana ayb min salla laxmu hilibkii baa shiiray waayo marka dabarina marka macnaha hore u doortayoo salla in laga wado salsalada dhawaaqa inay tahay mid dhowdhowleynaysa waayo marka labadaa tafsiir ma'huura meesha ku jiro waana waxaan aada usii caddaynayso suurat الraxmaan oo alla uu leeyahay min salsaalin kalfakhaar insaankii waxaa laga abuuray mid dhowdhowleynayso kalfakhaari oo dhoob la dubay oo kale ah dhoobka marka la dubo ou qallalo markaas waayo marka ou codka sameynayo taas oo min xama-in dhoobo madow yacnii dhoobo madow xaggeed ka ahaatay taas oo masnuunin doorsoontay oo isbedeshay oo xaalad ka soo tagto xaalad kale u gadoontay ayb marka min xama-in waa salsaalintaa laga sifeyna bedel in laga dhigana waa bannaan tahay oo liicaadati iljaari dartiis in bedel looga dhigo walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin baan ka abuurnay min xama inaan ka abuurnay dhoobo madow ayaan ka abuurnay saa labadaasba min xamaynta waa lagu icraabi karaa taas oo masnuunin doorsoontay oo isb yacni masnuunin laba macnaa iyadana ku jirta macnaha koowaad waxa weeya almutagayir doorsoontay waa isbedeshay macnaha labaadna waxa weeya masnuunin ay musawarin la qaabeeyey la suureeyey carabta waxaa laga maqlay sanat اlwajhi ay suuratuhu suuradii suuradiisii walaysa min alaasin اlmutagayir marka macnaha labaad sidaas uu leeyahay alaasin اlmutagayirka aayadda looma jeedo marka masnuunin la suureeyey ayaad leedahay oo musawarin oo la qaabeeyo qaab loo yeelay la suureeyey dhoobadii waljaana khalaqnaahu wa khalaqnaa waxaanu abuurnay aljaana jinnigii baan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay ishtigaal waaye marka waa baabulishtigaal ayb jinnigana marka ibnu cabaas wuxuu yihi waxaa loo jeedaa abuljinni waa ibliis kamaa ana aadam ibliisku waa abuljini kamaa ana aadam abulbashar jinnigu marka waa jinsi ibliis waxa uu dhalayoo ka farcanmay waa jinni jinnigaa marka wuxuu leeyahay muslimiin iyo gaalo waa noolaadaan waa dhintaan shayaadiintu laakiin waa kuwa gaa yacni waxaa waaye shayaadiintu ayaga nooc kale waaye oo waa yacni jinniga gaaladiisa oo mutamaridiin ah nacam oo kuwaa marka wuxuu leeyahay falaysa minhum muslimuuna muslimiin ma aha wayamuutuuna idaa maata ibliis markuu ibliis dhintayna dhimanayaan ayagana oo ilaa yowmi lwaqti lmacluumidaa u taallo sidaasay leeyihiin qaarkood marka jinnigu muslim waa leeyahay muslim ma leeyahay haddii la yidhaha muslim waa leeyahay kuwaas muslimka ahna ee ayagu marka shayaadiin lama dhaho kiisa gaalka ahaa shaydaannimada magaca shaydaan wuxuu gaar ku yahay kan shagaalka ah oo weliba mutamaridka ah nacam aadka u madax adag oo ibliiska isaga markaa yacni wax u dhumiyo oo xisbu ibliis kan ah ayb amaa jinniga muslimkaa shaydaan ma la dhihi karo ile waa muslim isaga wakhalaqnaa waan abuurnay aljaana jinnigii baan abuurnay khalaqnaa waanu abuurnay hu isaga yacni ibliis baa hadda kan loo jeedaa abuljinni min qablu min qabli linsaani insaanka ka hor ayaan abuurnay min naari samuumi baan ka abuurnay olol naartiis ama min naari samuumi hanfida naarteeda xaggeedaan ka abuurnay ama wax ka mida minta tabciidiya waa ka dhigi kartaa midda hore marka in laga dhigo ibtidaa'iya midda dambena tabciidiya fiican wa khalaqna aljaana khalaqnaahu waan abuurnay min qablu hadda ka hor min qabli linsaani insaanka hortiis yacni xaal uu ahaaday min naari samuumi hanfida naarteeda ama ololka naartiisa wax ka mida ayaan ka abuurnay mintaa dambe marka ay tabciidiya sidaa ku noqoto taasaa marka ibliis isaga laga abuuray waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min salsaali min xama-in masnuun wadkur xus id waqti qaala rabuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi innii aniga khaaliqun mid abuurayaan ahay basharan bashar basharka oo min salsaalin ka ahaaday dhoobo markaa dhowdhowleynaysa mid dhowdhowleynayso sawdeynayso taas oo min xuma-in ee dhoobo madow xaggeed ka ahaatay taas oo masnuunin doorsoontay bashar sidaa aan ka abuurayo waxyaabaha lasoo sheegay aan ka abuurayaan samaynaya aan abuurayaa buu alla malaa'igta ku yidhi fa idaa haddii sawaytu aan suureeyo hu isaga basharkaa wa nafaktu aan ku afuufo fiihi isaga dhexdiisa min ruuxii ruuxdayda aniga aan leeyahay aan ku afuufo ruuxdayda aniga aan milkiyey oon aniga abuuray aan ku afuufo faqacuu udhaca lahu isaga u dhaca basharkaa saajidiina faqacuu dhaca lahu isaga u dhaca saajidiina xaalaatihin kuwii sujuudaayo fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood way sujuudeen ajmacuuna dhammaantood waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis ma ahane abaa waa diiday ibliis an yakuuna inuu ahaado maca asaajidiina kuwa sujuudaya la jirkooda inuu ahaado ibliis isagu waa diiday wadkur xus id waqti qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi innii aniga khaaliqun ku abuurayaan ahay ay sa akhluqu waayo macnaha ay sa akhluqu waxaan abuuri doonaa basharan bashar ayaan abuur ayaan abuuri doonaa mid abuurayaan ahay basharka oo min salsaalin ee mid dhowdhowleynayso sowdeynaysa xaggeeda ka ahaaday taas oo min xamayn dhoobo madow yacni ka ahaatay oo ah masnuunin oo doorsoontay ama la suureeyey fa idaa haddii sawaytu aan simohu basharkaas ay caddaltu suuratahu suuradiisa aan simo wa atmamtu khalqahu abuuristiisiina aan dhammaystiro suuraddii aan siiyo wa nafaktu aan ku afuufo fiihi isaga dhexdiisa min ruuxii ruuxdayda ruuxda marka ilaahay baa isu idaafeeyey waxaana idaafadan waa idaafatu tashriif ee ruuxdaani hadda waxa ilaahay sifo u ah maaha waayo ruuxda aadam la siiyey oo la geliyey waa makhluuq ilaahay abuuray waay oo ilaahay oo ilaahay ka soocan oo ka baxsan horena waxaan usoo sheegnay waxaa ilaahay loo idaafeynayo ama uu isu idaafeynayo uu isu tiirinayo hadday yihiin wax ayaga iskood bana yacni iskood isu taagi karo oo keligood taagnaan karo rabbi ka soocan ee sifo ilaahay loogama dhigayo ee ama idaafadu waa idaafatu lkhalqi abuuris idaafadeed waayo ama idaafatu tashriif waayo makhluuqaas baa si gaar ah lagugu sharfaa adiga oo laguu sheegaa sharaftiisa waxaa ka mid a naaqata naaqatullaahi beytullaahi oo kale masaajiddu waa beytullaahi kacbada waa beytullaahi ilaahay baa loo tiiriyey waa makhluuqna waayo gaar ilaahay uga soocan kacbadu maaha sifo ilaahay leeyahay maaha bal iyadu waa makhluuq sifada ilaahayna makhluuq maaha laakiin shaygu hadduunan keligiis taagnaan karin ilaa inuu daato ku quma ma ahane markaas oo kale idaafada ilaahay isu idaafeynayo waa idaafatu sifati cilmullaahi iyo kalaamullaahi iyo haddii la yidhaha waa kii hadalki ilaahay tilmaanuuna alle u yahay makhluuqna ma aha ruuxdu marka wax keligeed gooni u istaagi kara waa tahay waayo adiga marka lagaa qaato samadaa la geynaa meelaa la dhigayaa jannaday daaqaysaa arwaaxda qaarkood ay tegayaan ruuxdu marka wax gaarkiis meel u taagnaa kara waay ee adiga jasadkaaga waqti waqtiyada ka mid ee xiriir la leedahay inta aada nooshahay xiriiray la leedahay marka aan hurudno oo aan seexannana xiriir kaley la leedahay waana kaa maqan tahay waa lagaa qaaday laakiin xiriiraa jiro allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu اlأkhraa ilaa ajali musaman qofkan marka waa jiifaa ruuxdiisii waa ka tagtay xiriiray laakiin jirka weli la leedahay waa riyoonaa dhaqdhaqaaqu samaynaa wahaaka waa neefsanaa marka aada dhimato oo ruuxdaada la qaadana xiriirkaas waa waa go-a waa lala tegay jirkii bisaa meeshan kusoo harayo iska yaallo oo hadduu ayaan meel oolaada weliba soo uraayo qofkii marka waa la duugaa waa la yska asturaa dhulka hoostiisaa la gelinaa waa lagu soo celinaa haddana ruuxda sida xadiidkii bara ibnu caazib oo ahaa su-aalaa la weydiinaa ruuxdaasi marka uu barsaqa qofka ku jiro marna waa loo keenaa mar waa la qaada waa waa ka maqan tahay ruuxda shuhadada oo kale jannaday daaqaysaa xadiidka nebiga sida u ahaa qiyaamaha marka la tagana ruuxdii iyo jasadkii labada waa laisku xiraa ma isfaaruqayaan markaasna xayaatu daari lqaraar ayuu gelaa marka ruuxda waa hadalkaas oo dhan marka waxaan ula jeedaa waxay tahay ruuxdu wax meel istaagi kara waa goonideeda marka markuu alla leeyahay wanafaqtu fiihi min ruuxii ruuxdaani ilaahay baa milkiyey abuuray baa laga wadaa ee ruuxda sifo ilaahay uma aha waayo hadday ilaahay sifo u tahay aadama wuxuu noqo lahay qeyb ilaahay ka mida taasna sax maaha aadamna qeyb alle ka mida maaha ciisena qeyb ilaahay ka mida maaha ruuxda ilaahay isu isu tiirinayana ruux uu asagu leeyahay oo isaga abuurtay oo isaga abuuray waa lagugu deeqaa marka ilaahay baa ku siinaya faqacu marka wanafaqtu fiihi aan dhexdiisa ku afuufo min ruuxii ruuxdeydii aan aniga abuuray oo meel kale aan ka imaanine aniga aan sameeyey faqacuu lahu u dhaca saajidiina xaalatiin idinkoo sujuudayo waa sujuudu taxiyatin wa takrima ee laa sujuudu cibaadatin maahana fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood waa sujuudeen ajmacuuna kulligood waa sujuudeen waa towkiid ajmacuuna agtacuuna absacuuna iyo waa taqaanaan marka badanaa yacni kulluhum tay kasii daba maraan ay towkiid u yihiin oy adkeeyaan ilaa ibliisa ibliis maahane istinaa haddii mutasil laga dhigay ibliis malaa'igtow ka mid ahaa marka waa laga soo malaa'igtao dhan waa sujuuday ilaa ibliis maahane marka ibliis malaa'igta miyuu ka mid ahaa waa la joogi jiray ma ka mid ahayn laakiin sababta waa suurat اlkahf buu alla ku yihi kana min aljini waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kana min aljini awalba jini buu ahaa malaa'ig ma ahayn ibliis marka sidaa haddii marka la yihaahdo istinaha munqaطic waa laga dhigi karaa ilaa ibliisa laakina ibliisa lam yasjud laakiin ibliis ma sujuudin abaa waa diiday ibliis an yaqu abaa waa diiday an yakuuna inuu ahaado maca asaajidiina kuwa sujuuda macooda marka amar diidow la yimid oo amarkii alla u diiday weliba kibirow u diiday sidaan arkayno oo aan marka aayadaha noogu imaan doonaan qaala waxa uu yidhi alla yaa ibliisu ibliisow maa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday allaa takuuna yacni aadan u ahaanin maca asaajidiina kuwa sujuudo aadan u ahaanin kuwa sujuuda ama qaala waxa uu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa laka ay maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa takuuna min an takuuna laada zaa'ida ka dhig anlaa takuuna an takuuna inaad ahaato maxaa kuu diiday maca saajidiina kuwa sujuuda macooda marka maa laka ay maa manacaka haddaad tiraahdid laada zaa-idaad ka dhigay ant ay an takuuna maxaa kuu diiday kownaka maca saajidiina ahaanshada aad inaad ahaato kuwa sujuudsan ama maa maxay baa laka adiga ibliisow kuu sugnaadoo lahaantaada ahaaday anlaa takuuna aadan u ahaanaynin maca saajidiina kuwa sujuuda yani maa laka fii anlaa takuuna maca saajidiina waay markaas maa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday oo yacni lahaantaada ahaaday anlaa takuuna fii anlaa takuuna yacni inaadan ahaanin maca saajidiina kuwa sujuudo macooda qaala waxa uu yidhi lam akun ma aanan ahayn liasjuda inaan u sujuudayo libasharin bashar basharka oo khalaqta aada abuurtay hu isaga min salsaalin mid dhowdhowleynaysa xaggeeda aada ka abuurtay taas oo min xama-in dhooba ah madoow dhdhoobo madow ah taas oo masnuunin doorsoontay anu kuu sujuudayo ma aanan ahayn marka ibliis waxaa galay marka kibir kibira uga tega lam akun amarkii allo wuxuu leeyahay anu mid waxaa sameynaya ma ahayn mes yani arrintaa yacni axad sidaas ah inaad aniga oo aniga aan ka fiicanahay oo aniga dab la iga abuuray isna laga abuuray dhoobadaas caradaas madow ee yacnii xaalad ka soo tagtay xaalad kale usoo gudubtay axad aad ka samaysay aniga inaan u sujuudo maa marka wuxuu u wadaa asaga falsafadiisu waxay tahay labada qof labadeenna anaa fadli badan uu leeyahay haddaan aniga fadli badanahayna inuu fadli badan yahayna muxuu u deliishaday waxa nalaga waxa nalaga kala abuuray baa kala duwan dabku waa iftiima dhoobaduna waa madowdahay marka natiijada uu ka dhaliyey waa maxay mar haddaan anigu ka fiicanahay inaan anigu u sujuudo ma aha waay meeshaas marka culimmadii selafka waxay dhihi jireen qiyaas faasida wax qiyaaso ibliisa u horreeyey waayo amarka alle ma amarka alle qiyaas iyo in lala sii aada maba ahama saan haddii alla uu yidhi waxaan samey inuu sameeyo hoggaansamaa laga rabo haddana muqadamaadka oo wax ku dhisay oo dhan qalad waayo ta koowaad waxay tahay in dhoobada iyo dabku inuu dabku fadli badan yahay oo uu dabku ka fiican yahay carada wax idicaa sheegasho maahane wuxuu u keenay male oo daliil ah bal haddii si kale loo dhigo dabku fudayd iyo cunsur waxa waaye yacni deg deg badan fudayd uu ku jiro wahalaado caradana waxaa ku jira rasaano iyo deganaan marka culimada waxay yidhaahdaan ibliis cunsurkii laga abuurayaa yacnii oo u dhurtay dabku fudaydaa lagu ogyahay inuu is yacni wax baabi'iyo asaga laftiisa isdhammaysanaya dabka nacam qori haddaad hadda dab ku shida ama dhuxul aad dab ku shida waa isdhammaysanay nacam isagii baa marka inuu halaagsamo iskugu sabab marka dab iyo iyo dhoobada iyo dhoobada madow inay dabku uu fadli badan yahay isaga la iska sheegtay wax daliila male arrintaas natiijada uu ka dhaliyey ee ah laba qof hadba midkii fiican ayaa lamaamu ayaa la maamuusaa oo qofka fa fadliga badan midka uu ka fadli badan yahay inuu u tawaaduco ama u markaa yacni isaga inuu u tawaaduco saas male lafteedana sax ma aha marka muqadamada iyo natiijada labadaba eber waayo natiijada uu keenayna markaa anaa fiicnaa in aniga laiisu laii sujuuday ahayd natiijadaas marka natiijo qaldan waayo muqadamada uu ku gaaray horudhaca uu ku gaarayna horudhac daliil aan ku dhisnay meeshaas marka qofku inuu isku dhiba maahan ama isku shideeyo qofka cunsurkiisa iyo midabkiisa iyo muxuu ka samaysan yahay iyo yow u dhashay iyo arrimahaas marka yacni oo qofkaba kasabkiisa iyo aan ahayn inuu dadka isku inay dadka isku dhibaan ma aha ina akramakum cinda allahi atqaakum haddaad fadli rabto ilaahay ka cabso haddaad madowdahay iyo haddaad caddahay iyo haddii aad tahay marka yacni mid fool xun iyo haddaad mid yacni qurux badan aad tahay waxaas oo dhan ila ilaahay ma fiirinayo in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum quluubta acmaashuu fiirinaa ilaahay ummadaha marka laftooda waana isku dulmiyaan dadka waxyaabahan qof baa waxaa lagu dulminaa midabkiisa madow ahaanta madowga laftiisa caddaankiiba u dulmina nacam oo qaarkood marka waxaa ka dhaadhacsan falsafad ah caddaanku waa shaydaan yaa ka dhaadhacsan falsafad eber ah waay taasna nacam waayo caddaanku qofka inuu cad yahay iyo inuu madow yahay kasabkiisa ma aha nacam ilaahay baa sidaa u abuuray wax yacni in shaqo laga dhigta maaha nacam oo dadka marka la yidhaahdo noocaas haddii uu yahay khayr ma leh ma la dhihi karaa waxyaabaha marka qofka inuu xaggaas uun daacada in laga fiiriyo iyo camalkaa la rabaa marka iyagooda dadkan madow falsafad beenay ayaguna isku sheegaan waxay yidhaahdaan markaan leenahay caddaanku shaydaan waay madowgu war waxaan soo midabta koor maaha iyada lafteeda haddaad dhahdo waxay ku leeyihin maya madowgu waa laga awood badan yahay nin laga awood badan yahayna waxma midabta kooraba nacam wax kasta oo aan samaynayna annaga marka dhib ma lahan ay leeyihin midabta koor ma la dhihi karo dembina ma aha waxaas wax saxa ma aha nacam waxaana ku tusaa waxaas wax inaas qof miskiin a mararka qaar oo faqiir ah oo kibir badanaa jira kibirku keliya nin wax haysta leh kama suurtoobo oo xadiidka nebiga saddexda ilaahay uu la doodayo qiyaamaha waxaa ku jira wacaa'ilun mustakbir faqiir isla weyn faqiir waayo wax ma haysto haddana waa kibir badan yahay marka waa dhici kartaa qofkan isagoo laga awood badan yahay oo isaga laftiisa la dulminaya isna inuu wax dulmiyo waa suuragal marka ma ahan in mukalafnimada layska qaada ma ahan qaala waxa uu yidhi alle fakruj bax minhaa ardadii xagge minhaa jannadii xaggeeda ka bax ama minhaa min asamaa'i samada xaggeeda ka bax fa inaka adiga rajiimun marjuumun mid la lacnadoo la fogeeyaa tahay wa ina calayka korkaaga allacnata lacnadii ayaa ah ilaa yowmi ddiini is-abaalmarinta maalinkeeda intay ka ilaa iyo maalinkaa lacnad baa dushaada qaala waxa uu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow faandir ii faandirnii ii koro oo isug ilaa yowmi yubcahuuna maalinka lasoo bixinayo intii kaa ii sugo ilaa intaa qaala waxa uu yidhi alle fa inaka adiga min almundariina kuwa loo kortaad ka mid ahaatay ilaa yowmi alwaqti ilaa yowmi alwaqti waqtigii maalinkiisa intii kaa almacluumi waqtigii day almacluumi la yaqaanay oo ilaahay xaggiisa laga ogaa waqtigaasuna waxa ay tahay xiina laa yabqaa cala alardi min bani aadama dayaarun waa marka bani aadam dhulka korkiisa uusan joogin marka bani aadamkao dhan uu dhammaado markaas waay maalinka marka ibliisna uu tegaayo u dhimanayo waa la ysku fidneynayaa marka waana la ysku imtixaanaya qaala waxa uu yidhi fakhruj bax minhaa min asamaa'i samada xaggeeda ka bax fa inaka adiga rajiimun marjuumunaa tahay ku la rajmi la rajminayo oo la lacnadayaa tahay mid lacnadan ama la lacnadayaa tahay ka bax wa ina calayka wa ina allacnata lacnadii weyneydna calayka korkaagay ahaatay allacnata marka alaa la geliyey marka lacnad weyn inay tahay lagu tusaareeyo aayadda kalena waatay ahayd waina calayka lacnatii ilaa yowmi اddiin suuratu saad waina allacnata lacnadii weyneyd calayka adiga korkaagay ahaatay ilaa yowmi اddiini is-abaalmarinta maalinkeeda intii ka ah lacnad unbaa dusha kuu saaran marka waxaa la yihi qiila ina ahla الsamaawaati yalcanuuna ibliis samaawaadka makhluuqa jooga ibliisay lacnadayaan kamaa yalcanuhu ahlulardi kuwa dhulka jooga say u lacnadayaan fa huwa malcuunun fi الsamaa'i waalardi cerka iyo dhulkaba malcuun buu ku yahay oo ku lagu la lacnado waay qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow faandirnii ii sugo oo ii koro ilaa yowmi yubcahuuna maalinka lasoo bixinayo intii kaah inuunan dhimanin buu marka rabooday ilaa iyo maalinta dadka lasoo bixinayo ii sugo oo ii koro oo nolosha ii daa taxadi buu rabaa marka inuu sameeyo ilaahay ku sameeyo ana dadkan baadiyeyna baadi un baan u taagnaana iyo kharibaad waqti isii aan noolaado qaala waxa uu yihi fainaka adiga min alla wuxuu yihi fainaka adiga min almundariina kuwa loo kortaad ka mid ahaatay ilaa yowmi اlwaqti waqtigii maalinkiisa intii ka almacluumi waqtigii day almacluumi la yaqaanay waa marka wax bani aadama dhulka uunan ku baaqi ahaanaynin wey khalaa'iqdoo dhan ay maranayso marka usugashada loo suganayo waqtigaa la siiyey maahan in ilaahay ibliis maamuusaayo ma aha bal kaanat ziyaadatan fii balaa'ihi wa shaqaa'ihi shaqaawadiisa iyo balaayada ku dhacday iyo inuu dhur darsado oo yacni xumaan un inuu xumaanta inuu badsado ou sii weynaystaa loo baaqi yeelay ikraam iyo maamuus la karaamaynayo maahan in ilaahay u koriy saa u yeelay ee ibliis karaamo meel uma taallo qisadan marka waxyaabaha aan ka qaadanayna waxaa ka mid ah awalan horta qofka isagoo wax og gaal waa noqon karaa isagoo cilmi leh oo wax og waa waa kufrin karaa oo kufrigu jahli keliya ma aha waayo ibliis rabbi waa yaqaanay qaala rabbi faandirnii rabbi rabbi buu leeyahay marka qofka haddii la yidhaha rabbi buu yaqaanaa macnaheeda muslim waaye ma aha haddii la yidhaha towxiidu rubuubiya mushrikiintu waa qirsanaayeen hagaaladiibaa waxaa ka dhalanayso haddii towxiidka rubuubiya uluuhiya iyo loo qaybiyo waxaa ka dhalanayso gaaladii in la yidhaahdo mu'miniin waayo in la dhaho mu'miniin gaalada iimaankooda uu badbaadinayo ma aha waxbay rumeeyeen waxna waa beeniyeen hadda in waxa ay beeniyeen marka ayaa wuxuu ka dhigaa inaynan waxba badbaa yacni aynan ku badbaadaynin waxa ay ru- ay rumeeyeen haddii marka rabbinimada qofkii yaqaan muslim iska yahay ibliisaa muslim noqo lahay waa kan rabbi uu leeyahay qaala rabbi faandirnii iyo faandirnii uu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa waxa ay tahay amarka alle haddii laga tago iyadoo amarka alle la radinaayo la radinaayo macnaha la la diidayo la yacni laga yacni gaashaanka loo daruurayo oo kibir dartiisaa loo yeelayo gaalnimo inay tahay arrintaa waayo ibliis amarka allou diiday aadam u sujuudaa la yidhi wuxuu wuxuu u diiday amarka alle iyadoy ku dheehan tahay istikbaar suurat lbaqarana waxaan kusoo marnay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin kufriga akbarka nooc ka mida waxaa la yidhaha kufru ibaa-in wastikbaar kufriga santaagga iyo isla weynaanta ayaa la dhahaa kaasna wuxuu imaanaa amarka alle markaad ka santaagto waxaa kala duwan amar alle ku faray inaad ka tagto ood uga tagto shahwadaada iyo adigii shaydaan inuu ku duufsaday iyo wax noocaa inaad uga tagto iyo waxaa kala duwan aslanba inaad diidaba amarkaas ood ka santaagto walidaalika alimaamu almarwasi wuxuu leeyahay kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa adtarku maca alibaa'i kufrun amarka alloo laga tago iyadoo diidma ay la socoto iyo istikbaar waa kufri bimujaradi tarki laakiin qofku waxaa laga yaabaa inuusan gaal ku noqonin haddii uunan ahayn ficilka shaygaa laga tegaayo ka tegistiisa bidaatiha haddaysan gaalnimo u ahayn sida salaada oo kale oo nusuus kusoo aroorta culimada qaar badanna ay ku tageen ka tegisteeda bimujarad ka tegisteeda inay kufri tahay laakiin shaygan haddii bi- bimujaradi tarkihi gaalnimo aynan ahayn laakiin waxaad uga tagtay ay kibir la socdaan waa ku gaaloobay marka waayo istikbaarka wuxuu diidaa qabuulkii shuruudu laa ilaha illa allahu ka mid ahaa laa ilaha illa allahu shuruuddeeda waxaa ka mid ah alqabuul inaad aqbasho amarka amarka iyada ka imaana yacni la muqtadaheeda inaad aqbasho iyada haddii marka qabuul maxaa ka soo horjeeda alraddu waa diiday waxaas aa kasoo horjeeda marka waxaas waa diiday khatar waay laakiin qofkii waa diiday haddii uuna lahaynoo diyaar u yahay marna uu sameynayo marna ka tegaayo shahwo iyo waxyaabo lamida darteed ama inuu shaydaan iyo marmar ka qaalib noqonayo maku gaal ku noqon maayo saas taana marka waa ka qaadanaynaa waxaa kaloon ka qaadanaynaa qisada qiyaaska naskii oo yaallo amarkii alle nusuustii sharcigoo taallo inaad qiyaas maskaxdaada la aadayay falsafad inay khatar qofka ay gelinayso ayb qaala waxa uu yidhi rabbi yaa ibliisa rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa aqwaytanii bisababi iqwaa'ika iyaaya dhumintaada aniga aada i dhumisay sababkeeda la usayinanna u qurxiyee oo u qurxiyee lahum ay liduriyati aadama aadam duriyadiisa u qurxiyee fil ardi dhulka u qurxiyee adduunyadan u qurxinayaa wala uwiyanna baadiyeeye oo baadiyeeyahum iyaga ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood ilaa cibaadaka addoommadaada ma ahane minhum xaalay iyaga ka mid yihiin duriyada aadam ay ka mid yihiin almukhlasiina addoommadaadii almukhlasiina la xulay oo yacni xulka laga dhigay ee la xulay kuwaas ma ahane qaala waxau yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa aqwaytanii bisababi iqwaa'ika iyaaya dhumintaada aada aniga dhumisay darteed la usayinanna la wallaahi yo usayinanna lahum u qurxiye oo u qurxiye fil ardi dhulka u qurxiye wala ugwiyanahum dhumiye oo dhumiye ajmaciin xaalay yihiin dhammaantood ilaa cibaadaka addoommadaada ma ahane minhum xaalay iyaga ka mid yihiin almukhlasiina kuwaas oo almukhlasiina la xulay almukhlisiina daacadda ah ilaahay cibaadada u khaalis yahay meeshaas marka iyadana ba-daani bimaa aqweytanii sababiye waa laga laqbay karaa baa-ulqasamna waa laga laqbay karaa oo marka in la yidhaha bisababi iqwaa yacni rabbi bimaa aqweytanii biiqwaa'ikan ku dhaartay iyaaya dhuminta aada i dhumisaan ku dhaartay la usayinanna lahum damiirkaa lahumna liduriyati aadama buu u noqonayaa inkastoo aan la sheegin siyaaqaa laga fahmaa ayb marka lugooyo wuxuu ku yacni wuxuu leeyahay wa cimri dheer waxaad allow ii siisaa inaan wax kharibo oo aan sii wax kusii dheelo oo aan wax fasaadiyo qofku marka haddaad tawfiiqda hadduu ilaahay ka qaadayo cumrigiisa iyo maalkiisa iyo waqtigiisa wuxuu ku dhumiyaa wax dhibkiisa asaga kusoo laabanayo intaasoo la wadaa waa la wadaa waa la wadaa waa la wadaa muxuu ka helayaa shaydaan unbaa u qurxinaya isagiya ila ibliis asaa isku sameeyey waxaas ayb waxaa kaloo iyadana ibliis marka sidaanuu ballan qaaday markaasi ballanay ka ahayd iyo malo maladaasi ma ka dhabeeyey mase uma dhaboobin suuratu saba oo alla wuxuu ku yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faاtabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis maladii waa ka rumeeyey marka bani aadamka in yar oo mu'miniina maahane intooda badan isagaa duufsaday la uwiyanahum ajmaciina ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin waa ka dhabeeyey ibliis suuratu saba buu ilaahay saa noogu sheegay maanta meeqaa u shaqaysa ibliis meeqaa waqti ku bixiso meeqaa naftooda u bixiso meeqaa hantidooda u bixisa ibliis tiro badanah bal waxaa laga yaabaa dalal dhan ciidankooda maalkooda fag caqligooda kulli ibliis un inuu daba joogo ilaa cibaadaka addoommadaada maahane minhum xaalay iyaga ka mid yihiin almukhlasiina la xulay ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa bay dhaheen hadda meeshan waxaa ku jiro mustathnaha iyo mustathnaa minhuga mustathnaha yar waana sida caadigaa taas ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommada ilaahay daacadda u ah ama yacni la xulay ee ibliis uunan baadiyey karin waa yaryihiin waa sida jaadada marka nacam mustathnuhu inuu ka yaraado mustathnaa minhuga xagga cadadka iyo tirada ayb qaala waxa uu yidhi haadaaka alla wuxuu yidhi haadaakan siraadun jid waaye qaala alla waxa uu yidhi haadaakani siraadun jid waaye jidka oo calaya aniga korkayga ahaaday ay calaya bayaanuhu caddayntiisa dusheyda ay ahaatay jidka oo mustaqiimun toosan ayb waxaa kaloo kaa marka sidaas waa si waa jid caddayntiisu aniga korkayga ay ahaatay toosan macnaha labaad waxa uu yahay qaala waxa uu yidhi alla haadaakani siraadun jid waaye calaya ilaya aniga intii ka alla iisoo yacni xaggayga lagu soo gaaro ay marjicuhu ilaya xaggayga usoo noqona fa ujaazii kullan biacmaalihi mid kasta acmaashiisaan ku abaalmarina qaala waxa uu yidhi alla haadaakani siraadun jid waayo calaya ay ilaya aniga xaggayga loogu soo noqonaayo kaas oo mustaqiimun toosan labadaa macnaa meesha ku jira macnaha hore marka calaya waa nactun lisiraad qaala wuxuu yidhi haadaakani siraadun jid waayo jidka oo calaya jidka oo calaya aniga korkayga bayaanuhu caddayntiisu ay dusheyda ahaatay ayb wacala allaahi qasdu sabiili wa minha jaa-ir ay calى اllahi bayaanu qasdi sabiili jidka oo mustaqiimun toosan ayb marka ayadahan waxaa iyadana laga qaadanaya ikhlaaska muhimadda uu leeyahay sida ilaahay u ammaanay oo qofka mukhliskaa ibliis dadka ka badbaadaya waa dadka mukhlisiinta ah waxaa kaloo meesha ku jira iyadana addoommadan laleeyahay ibliis waa ka badbaadayaan iyaga macsuumiin miya macnaha maba dembaabayaan miya maya waa dembaabayaan laakiin towbadaa ilaahay waafajinaya ibliis waa san duleynayaan marka towbay ku san duleynayaan ina cibaadiya addoommadeyda laysa laka adiga kuuguma sugnaanin calayhim iyaga korkooda suldaanun wax xujo ah ilaa man axad maahan itabacaka ku raacay adiga min alghaawiina xaal ay yihiin kuwa dhu- kuwii dhu- kuwa dhumay marka ay ka mid yihiinna kuwaas ina cibaadii addoomahayga laysa laka adiga kuguma kuma ahaanin calayhim iyaga dushooda kuguma sugnaanin suldaanun wax xujood ku baadiyeyso ilaa man ilaadan markaa istinahan mutasili munqadic labadaba waa laga dhigi karaa mutasil waa laga dhigi karaayo ee cibaadiyadaas baa waxaa laga dhigayaa addoomaha ilaahay oo dhanba gaal iyo muslin ile addoon ilaahay waay moogtahay addoommadeydoo dhan adiga wax xujo a kuguma sugna markaasaa la yidhi ilaa man itabacaka min alghaawiina kuwa ku raacay maani kuwaasaad tasallud iyo xujo iyo inaad baadiyeyso a ku leedahay bis meeshaasi marka haddii istinaha mutasil laga dhigay maxaa ka soo baxaayo waxaa ka soo baxaayo istihnaau اlakthari min alaqali shaygii badnaa ayaa lasoo reebtay wax yaraa laga soo reebtay lianna inta ibliis raacaysa iyo inta aan raacayniyaa badan inta raacaysaa badan sooma intii raacaysaa hadda istinaha la geliyey mas'ale khilaaf ku jira waayo marka isti mustanuhu ma ka badnaa karaa mustahnaa minhu oo maalan haddii qofku uu yidhaha laka calaya casharatun ilaa ilaa ilaa tisca tobanaad igu leedahay sagaal maahan waxaan ujeedaa yacni inta badan ha inta badan ma lasoo reebi karaa tobanaad igu leedahay marka sagaal laga reebo yani halaa igu leedahay waay soo maha marka tanaa badan marka ilaada wax ka dambeeyaa badan khilaafaa ku jira marka laakiin calaa hada tafsiir waxaa loo deliishadaa inay bannaan tahay fiihi istihnaau lakari min alaqali wa fiihi khilaafu waxaa kaloo bannaan istihnaaa in munqadic laga dhigo oo markaa la yidhaahdo ina cibaadiya addoomahayga laysa laka adiga kuguma sugnaanin calayhim korkooda suldaanu wa xujo ah laa ilaa man itabacaka laakin laakina man itabacaka qofkii adiga ku raacay min alghaawiina kuwa dhumayna xaal ay yihiin yucadabuuna kuwa waa la cadaabayaa sidaa inaad tidhaahda laakin man itabacaka min alghaawiina yucadabuuna saasay marka bimacnaa laakina laga laqbayna marka labadaa marka halkaa waa ku bannaan tahay waina jahanama jahanamo lamawciduhum ballankooda waay ama makaanu ballankoodii meeshii ay ku ballansanaayeen oo lagu yacni lagu ururinayo waay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood waina jahanama jahanamo lamawciduhum ballantoodii waaye ay lahaayeen ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood ajmaciina marka waa markaasaa loo xaaleeya waxaa laga xaaleynaa damiirka lamawciduhum ah ayaa laga xaaleynaa maji-u lxaali min adamiirina khilaaf baa ku jira laakiin hadduu yahay yani xaalku yani dami yani in damiir wax laga xaaleeya khilaafaa ku jiri jira marka ajmaciinada haddii marka damiirka laga xaaleeya ta waa meeshaas waxaa kaloo bannaan ajmaciina towkiid in laga dhigo damiirka lagu adkeynayo waina jahanama jahanama lamawciduhum bay ahaatay meesha markaa loo yaboohayma ballantoodii ayay ahaatay ajmaciina kulligood dhammaantoodba yani ballantoodii bay ahaatay lahaa sabcatu abwaabin lahaa lijahanama jahanama waxaa u sugnaaday sabcatu abwaabin toddoba iridood ayaa jahanama u sugnaatay waxaana laga wadaa sabcu darakaatin todo ama sabcu dabaqaatin toddobo dabaq ayay leedahay likulli baabin irid kastaa baab kastaa waxaa u sugnaaday minhum xaal ou iyaga ka yacni minhum min atbaaci ibliisa ibliis yacni atbaacdooda yacni kuwii raacay xaal ay ahaadeen juz-un baa u sugnaaday qeyb qeybta oo maqsuumun la qeybiyey ayay ku leeyihiin irid walbaa marka qeyb ibliis dadkii raacay qeyb la qeybiyey bay ku leeyihiin marka minhum damiirka min atbaaci ibliis baad u celinaysaa icraab ahaana waxaa ku bannaan xaal juz-unta in laga xaaleeyo ama in laga xaaleeyo damiirka mustatirka oo jaari majruurka ku jiro lianna jaariye majruurku kaayinayo ku tacalluqa damiira halkaa ku qarsoon damiirkaa marka in laga xaaleeyo yacni laga xaaleeyo intaba waa bannaan tahay ayb lahaa lijahanama jahanama waxaa u sugnaaday leedahay sabcatu abwaabin toddoba irdood likulli baabin irid kastaa waxaa u sugnaaday minhum xaal ibliis intii raacday ay yihiin juz-un qeyb qeybta oo maqsuumun la qeybiyey min atbaaci ibliis qeyb ayay la qeybiyey bay irid walba ku leeyihiin marka ay likuli darakatin qowmun yaskunuunahaa dabaq walbaa qole degaysaa jirta oo min atbaaci ibliis daxaaq wuxuu yihi fi darakati اluulaa ahlu tawxiidi aladiina udkhilu nnaar tan koowaad dadka ahlu tawxiidka oo ahlu macaasida oo naarta la geliyey baa iska leh yucadabuuna biqadri dunuubihim dembigooda intuu leegyahay la cadaaba uma yukrajuuna waa lasoo bixinaa wafi اthaaniyati الnasaara wafi اthaaliثati اlyahuudu wafi اraabicati الsaabicuuna wafi اlkhaamisati اlmajuusu wafi اsaadisati ahlu shirki wafi الsaabicati اlmunaafiquuna buu yihi fadalika qowluhu tacaalى ina اlmunaafiqiina fi darki اlasfali min الnaar ibnu cumarna waxaa laga wariyey radia allahu canhu can الnabiy sal l slama inuu nebigu yihi lijahanama sabcatu abwaab jahanamo toddoba irdood bay leedahay baabun minha liman salla sayfa calaa ummatii irid ka mida waxaa iskale oo ka gelaya ummadeyda qofka seefta u siibto ow qaala calaa ummati moxamed ummatu moxamed qofkii seefta u siibto ayaa irid ka mida ka gelayo tirmidina waa wariyey fii tafsiiri suurati اlxijri ayuu ku wariyey imaam axmedna musnadkiisuu kusoo saaray marka toddobadaa albaab ee la sheegaya albaab ka mida waxaa iskale dadka ummadan muslimiinta ah seefta ula baxo oo markaa yacni dhiigga muslimiinta xaq darro ku daadiyo ayaa iskale oo loogu goodiyey ayb ina almuttaqiina fii jannaati wacuyuun ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsado rabbi ka cabsaday fii jannaatin jana jannooyin dhexdooday ahaanayaan iyo wacuyuunin ilo oo dureerayo yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa udkhuluu galahaa jannadaa gala bisalaamin masxuubiina xaalaatihiin kuwa la yacni ku dheehan bisalaamin nabadgelyo ku idinkoo ku dheehan gala aaminiina xaalaa tihiin kuwii nabadgalay nabadgelayo wanasacnaa waan siibnay maa aladii kii baan siibnay fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaaday oo min qilin uurgunud ah xiqdi iyo waxyaabaha ah ikhwaanan mutasaafiina xaal ay yihiin kuwa saafi isku oo walaalo oo kale ah calaa sururin mutaqaabiliina xaal ay yihiin kuwii iska soo horjeeda calaa sururin iskaga soo horjeeda sariiro korkooda laa yamasu ma taabanayo hum iyaga fiihaa jannada dhexdeeda nasabu noog ma taabanayo daal wamaa hum maahan iyagu bimukhrajiina kuwa laga bixinayo minhaa naarta laga bixinayo ma ahan ahlu naarkii markuu rabbi tilmaamay ahlu jannihii buu rabbi tilmaamayaa iyaguna waxaay helayaan ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado awaamirtii alla la imaaday wuxuu rabbi ka reebay ka haray fii jannaatin ayay ayay ahaanayaan jannaad dhexdooda jannooyin dhexdooda beerayaalo iyo wacuyuunin ilo yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa udkhuluu gala udkhuluu galahaa jannaadkaas gala bisalaamin masxuubiina bisalaamin ba-da waa baa-u lmusaaxaba xaalaad ku dheehantihiin nabadgelyo waxaa ka ama bisalaamin saalimiina waa iska dhihi kartaa xaalaadtihiin kuwa markaa nabad nabad ah ama waxaad dhihi kartaa bisalaamin musallamiina calayhim idinkoo la idin salaamayo salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar suuratu racdi baan kusoo marnay marka bisalaamin idinkoo laydin salaamaayo bisalaamin idinkoo nabadgelyo ku dheehan labada tafsiir waa jira aaminiina xaalaatihiin kuwii idinkoo nabadgelaya oo geeri aan ka cabsanaynin iyo inaad ka baxdaan meeshaas wanaagga badan ee jannada wanasacnaa waan siibnay maa aladii kii baan siibnay fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaadayoo min qillin yacni xiqdi iyo cuqdo ah yani wixii urgunudoo qalbigooda dhexdiisa ku jiray laabtooda laabahooda ku dhex jiraan bixinay bixintaa marka xadiidka wuxuu leeyahay bukhaari xadiid ku sugan ahlu jannaha marka jannada loo idmo waxaa lagu xabisayaa meel buundo aho qandaro ah waa laysku qisaasayaa midba midka kale wixii uu ka qabay iyo ayaa laysku qisaasayaa uurgurudkii baa laga saarayaa jannadii ayagoo saafi abay gelayaan ayb wanasacnaa waa waa siibnay maa aladii kii baan siibnay fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaaday oo min gilin uurgurud ah ikhwaanan xaalay yihiin walaalo marka ikhwaanan waa la xaalaynayaa laakiin waa la awilaa oo waxaa laga awilayay marka waxay tahay ey mutasaafiina dadka walaalaha sida caada caadada waa isu qalbisan yihiin marka iyagoo isku saafi ah xaal ay yacni kuwa isku saafi ah iyagoo ah ayaa waxaa laga siibayaa marka uurgunudki iyo waxyaabaha marka xaaladan marka ikhwaananta waxaa laga xaalaynaa min faacili udkhuluuha udkhuluu gala haa jannadii gala mutasaafiina xaal aatiin idinkoo saafeyso ah jannada gala ayb ama waxaa laga xaalaynayaa min dam damiirka ku jira suduurihim wanasacnaa maa fii suduurihim himtaa laga xaalaynaa musawiqana waa iska fahmi kartaanoo waxay tahay kownulmudaa mudaafi inuu yahay jus-an min almudaafi ilayhi suduurihim baa l mudaafkii marka qeyb ayaga kamida waay soo maa mudaafku waa laad xabadkii xabadkana jus dadka ayaga kamida waay ayb marka taas marka hadday sidaa tahay oo kale marka waa waa lagaga xaaleyn karaa mutaqaabiliina xaaleyihiin kuwii iska soo horjeeda calaa suruurin sariiro korkood iskaga soo horjeeda calaa suruurin marka mutaqaabiliinan ku tacalujinayna haddaan doonnana waxaa kaloo la dhihi karaa calaa suruurin sariiro korkood xaaleyihiin mutaqaabiliina xaaleyihiin kuwii iska soo horjeedo laa yamasuhum xaal ounan taabanaynin jumlada xataa waa jumla xaaliyana waa laga dhigi karaa laa yamasuhum mustaanafana waa laga dhigi karaa laa yamasuhum ma taabanayo fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda nasabun noog ama daal ku taaban maayo wamaa hum ma ahan iyaga bimukhrajiina kuwa laga bixinayo minhaa jannada xaggeeda kuwa laga saarayana ma ahanin imaam axmed fii fadaa'il asaxaaba wuxuu ku wariyey min xadiidi caliyin radia allahu canhu cali wuxuu yidhi inii la arjuu an akuuna ana wadalxatu wazubayru miman qaala allahu ونزعnaa ma fي sduurihim min غili إkhwاana إilى qowlihi tacaalى calىa sururi mutaqaabiliin wuxuu leeya waxaan rajaynayaa aniga iyo dalxa iyo zubayr inaan noqonno kuwou alla yidhi wanaزacnaa maa fii suduurihim min gili إkhwaanan calىa sururi mutaqaabiliin dhabarka marka warkaas wuxuu ka jebinaa sheecada oo ayagu aaminsan saxaabadii cali la dagaalantay inay kufriyeen oo ay marka yacnii khaa'iniin kafara ah ay yihiin wuxuu dhabarka ka jebinayaa aharkani muctasilada dhahayso ee labadan qolo ay jemel ku dagaalantay mid baa marka faasiqoobay qaarkood ay leeyihiin dalxa iyo zubayr haddii uu hadday iiga markhaati kacaan cad basal ah markhaatigaas ma qabanayo hadday markhaati iyagoo cad basala looga soo dhigtay aan yacni la ii keeno ma aqbalayo markhaati weyn waxaa la yaable bani aadamku marka iyou dhaafaa marka dalxa iyo zubayr jannadaa loogu bishaariyey iyagoo nool dadkii akhyaarta ahaayo fiicnaay ayaa kuwo marka araadil ah oo liito saqata-a baa lagu salladay lidaalika caaisha waxay dhihi jirtay iska dhaafa ilaahay wuxuu rabaa saxaabada ajarkooda inuu sii socodsiiyo kuwa marka xunxun oo towfiiqdii ilaahay ka qaaday baa lagu salladay marka kullamaa ay caayaan kullamaa rifco iyo darajo ay ka helayaan laakiin de kuwaasi marka qof qofna inuu ku sirmo ma aha dadka noocaas oo kalea ummaddii laakiin marka culamo yacni dadka culummada markay dadka wax u sheegayaan oo ay leeyihiin warwar kooxdaas ama dadka ictiqaadkaas qabo waa koox baadiyeysan adiga marka waxaa la rabaa inaad deganaan ku dhegaysato warkaas adilada ay sheegayaan aada dhegaysatid leanna wax lagaaga cilmi badan yahay waay hadaad caamo tahay laakiin hadaad adiga wax isku dardarsato maanta aad tiraa war culummadaan iga dhaaf waxay sheegayeen hebel maa nin xun ah waxaa laga yaabaa labaatan sano soddon sano ka bacdi inaad aragto wixii culummadu ka sheegayeen qofkaasna maahan culummadu inay wax soo socdo og yihiin qeyb ma oga laakiin ayaga de qur-aankii sunnadii taariikhdii yay daalacanayaan oy akrinayaan kacaankii khumeyni berigou carcarta qabay qofkii wax ka sheegaba waa lagu soo boodayay toddobaatan iyo sagaalkii kacaankii khumeyni qofkii yidhaahdo war waxaani waa shar dowladda keliya oo islaamiga ah jirta iyada waayo aamusaa lagu leeyahay carabtan maxay hayaana la dhihi jirin fi nihaayana marka fidnadii khumeyni maanta meeshay maraysa waa u jeednaan meeqa dal ayay damaarisay oy baabi'isayna hal dal oo gaal ah oo ay furteen ma lahaayaan ama intay dacwo gaarsiiyeen bedeleen ma hayno xooggaas oo dhan tadmiir iyo baabi-in bislay kaga shaqeeyaan meel walba marka wuxuu dhigayaa shaydaan mariid ah oo asaga toos ugu xiran oo ka shaqeeyo ayaan markuu wax dhibaateeyo oo la arko xumaantiisa waa bedelaa magacuu u bedelaa kuwo kaleu keenayo kuwaan hadda xisbullaahi sheeganayo magacaas sheeganayo waxaa ka horreeyey shiicatu amal shiicatu amalaa ka horreysay xasuuq ba-an u geystay dadkii mukhayamaadkii dadkii iska qaxootiga lubnaan ku ahaa ee koonfurta lubnaan oo falastiiniyiintae xasuuq u geysteen waa la yaqaana xasuuqaad xasuuqyadaas oo dhan taariikhda haddaad gasho hadda lafteeda marka waad heli kartaa qofka rabo inuu raadiyo waxaa laga yaabaa inta yahuuddu baabi-isa intay ayaga gacantooda ku gowraceen inay ka badan tahay mooranka waa la socdeen kirishtanka mooranka ah moroniteska kuwa la dhaho waxay la socdaan yahuudi ariel sharon iyo waa la socdeen markuu wax suuqayay mutarabisiin bis muslimka waxay isaga dhigayaan ayaga inay dadka islaam inay u khidmeynayaan waa isku oysiinayaan waana la shafaayaan kuwaasay dadka la shafaan ninkii waxaa ka dambeeyey muuse sadriyaa la dhihi jiray toddobaatan iyo sideed yani waxaan ujeedaa mar dambe muuse sadri waxaa la arkay waqtiyadii dambe sidii u u socday uun sideetamaadkii meelaha unbaa waxaa lagu baraarugay ninkii muuse sadri ahay waa la waayeyba libiya u ku wardambeeyey maya talyaaniga uu ku wardambeeyey khala waa la waa waa la waayey kabacdina she yacni xisbullaha magaca waa la bedelay ashiicati amal ile waa wasaqoobay magacooda waxbay xasuuqeene magacaa loo bedelay waxaa la keenay marka xisbullah ayagaa marka lubnaan oo dhan marka gacanta loo geliyey damaarkan marka waddanka kale shaam damaarkiisa yeman meel walba fidnadooda saas un bay u socota meel ay soo galaan oo khumeyni fidnadiisa aysan damaarinin ma jirto hal taakana islaam uma qaadin wax u qabashadiisa meel walba xataa afghaan meel walbo keliya isaga waxaa un u cadow ah qofkii abubakar iyo cumar walaa siiyo oo jeclaadaa u cadowga marka dadkaasi markaas dadkii ku waalnaa oo xamaasadoodu ay aada u xad dhaaftay maanta waxaa laga yaabaa inay leeyihiin war war waxaan ilesaanay ahaayeen inay maanta dhahayaan laakiin wax kuwaana qaadanaya male mar walbo culimada warkooda dadku aada ma u dhageysanayaan nin walbaa wuxuu rabaa maskaxdiisa siduu waxu fahmaa la saxan berri markii lagu hungoobana waa dhib unbaas la arkaa marka afarkan cali waxaas qolooyinkaasuu marka radin ku yahay nabi cibaadiyi anii ana algafuuru الraxiim nabi ugu waran cibaadiyi addoomadeyda anii aniga ana anigu algafuuru alla dembi dhaafid badan inaan ahay alraxiimu naxariis badan nabi marka laba mafcuulay qaadanaysaa ama hadday saddex qaadato laba iyo saddex labadaba waa qaadataa cibaadii mafcuulka koowaad waayo jumlada anii ana algafuuru raxiimuna mafcuulka labaad ayay dhaceen tasudu masada almafcuul athaani haddii nabi-da saddex laga naba-a haddii saddex mafcuul la siiyana anii ana aniida annada iyo jumlada annada laba mafcuul mafcuulkii labaad iyo saddexaad booskiisay ayay dabooleysaa nabi u sheeg oo u qabar cibaadii addoommadeyda anii aniga ana anigu algafuuru inaan ahay la dembi dhaafid badan araxiimu naxariis badan anadaasna waa damiirulfasli towkiidna waa la dhihi karaa wa ana cadaabii cadaabkayga huwa isagu alcadaabu inuu yahay cadaabkii cadaabkii day alaliimu almu'limu xanuujinaaye cadaabkaygana cadaab u xanuujiyo inuu yahay taa u sheeg marka tarkiib iyo tarhiib baa ku jiro khowf iyo rajaa in ilaahay laga cabsado cadaabkiisa naxariistiisana la rajeeyo wanabi-hum ugu khabar wanabi-hum uga sheekee can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii xaggoodii ugaga waran oo uga sheekee id waqti dakhaluu ay galeen calayhi calaa ibraahiima ay usoo galeen faqaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusalimuka waa ku salaamaynaa salaaman salaam qaala waxa uu yidhi inaa anagu wajiluuna kuwii cabsanayaan nahay minkum idinka idinka cabsanayo xaggiinaan ka cabsanaynaa calaamad marka haddaadaan la aqoonin hal u soo galay wuu ka cabsaday cuntadii waa ka dheeraadeen qaaluu waxay yidhaahdeen laa towjal ha cabsanin inaa annaga nubashiruka waxaanu kugu bishaaraynaynaa bighulaamin baan kugu bishaaraynaynaa wiil wiilka oo caliimin cilmi badan oo ogaal badan isxaaq waayo marka bighulaamin caliima halkan la yidhi wafii suurati saafaadna bighulaamin xaliima la yidhi waa ismaaciil meeshaasna qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi ibraahim abashartumuunii ma ii bishaarayseen ala calaa ama saniya alkibaru calaa ama sani maca calaa ama saniya alkibaru yacni weynaantii inuu itaabtay maceeda miyaad iigu miyaad haddana ii bishaarayseen yacni calaa ama saniya alkibaru maca masi lkibari iyaaya weynaan taabashadeeda aniga ay itaabatay xaal lala qabo fa bima maxay baad tubashiruuna aada bishaaraynaysaan ay fa biayi shayin tubashiruun shaygeed bishaaraynaysaan wuxuu la yaabay weynaantiisa haweentiisa iyo waayeel ah markaasuu wuxuu leeyahay anuu weynaan itaabatay miyaad ii bishaaraynaysaan fa bima maxay baad tubashiruuna aada bishaaraynaysaan qaala waxa uu yidhi abashartumuunii ma ii bishaare yacni ma ii bishaaraynaysaan oo miyaad ii bishaarayseen calaa ama saniya alkibaru weynaan taabashadeeda korkeeda xaal aan ku suganahay iyadooy weynaan itaabatay da ay maca masi lkibari iyaaya maca masilkibari weynaantii taabashadeeda iyaaya aniga ay itaabatay xaal aan korkeeda ahay xaaladdaas macnaha aan ku jiro miyaad ii bishaarayseen ood ii bishaaraynaysaan fa bima maxay baad tubashiruuna aad bishaa aad ku bishaara aada bishaaraynaysaan maxaad ku bishaaraynaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waxaanu kugu bishaaraynay bilxaqi xaq baanu kugu bishaaraynay ay bixaqin wabixaqi yaqiinin wa cilmin mina biana allaha qad wahaba laka ghulaaman caliiman xaq baan kugu bishaaraynaynaa annagoo ku dheehano oo og rabbi rabbigaa inuu kuu hibeeyey wiil cilmi badan ee falaa takun ha ahaanin min alqaanitiina kuwa quusta ha ahaanin oo naxariista rabbi ha ka quusanin qaala waxa uu yidhi ibraahim waman yaa yaqnatu ka quusanayo istifhaamkan marka macnaahu nafyi waayo qaala waxa uu yidhi waman yaqnatu kama quusto waayo min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa xaggeeda kama quusto ila daalluuna kuwa dhunsan maahani kuwa baadiyeysan unbaa rabbi naxariistiisa ka quusta cid kale kama quusato marka mantaani waa istifhaamiya waa istifhaamun macnaahu nafyu qaala waxa uu yihi nabiy llaahi ibraahim famaa khaطbukum famaa maxaybaa khaطbukum sha'nukum sha'nigiinu uu ahaaday ayuha murs ayuhaa hoy almursaluuna kuwiinan la dirayo qaaluu waxay yidhaahdeen inaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qowmin qowm intii ka abaa naloo diray qoomka oo mujrimiina dembaabeen ay liihlaakihim halaagitaankooda dartiis baana naloo diray ilaa aala luutin laakina aala luutin reer luut laakiin inaa annagu lamunajuuhum kuwa badbaadinayaa nahay ajmaciina dhammaantood waa badbaadinaynaa ila mraata ila imra'atahu haweenaydiisii ma ahane qadarnaa waanu xukunnay yacni allah xukumay inahaa iyada la min alghaabiriina kuwa haraya oo cadaabka ku harayo yacni inay ka mid tahay buu rabbi xukumay qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anaga ursilnaa waa nala diray ilaa qowmin qowm intikaa baa naloo diray qowmka oo mujrimiina dembaabay liihlaakihim yani liajli ihlaakihim baana naloo diray ilaa aala luutin istinaa marka munqadic in laga dhigaa fiican lianna ilaa qowmin mujrimiina marka la yidhaah reer luud marka mujrimiin miya iyaga mujrimiintaas dadkoo dhan mujrimiin may ahaayeen xataa ilaa si looga soo istinooda reer luud maya istinuu marka waa munqadic laakina aala luutin reer luud inaa lamunajuuhum jumladaa marka inaa lamunajuuhumna laakinaday khabar u noqoneen marka mutasil in laga dhiga istinuhuna waa bannaan yahay xaggee marka mustanaa minhugii aawey damiirka min adamiiri اlmustakini damiirka mujrimiinada ku qarsoon ayaa laga soo istinoona baa la yihi haddii istinaa mutasil laga dhigo see ahaan waayo marka qaaluu inaa ursilnaa ilaa qowminaa naloo diray mujrimiina dembaabay ey ajramuu kulluhum dhammaantood waa dembaabeen ilaa aala luudin reer luud maahan ayaguma dembaabin laakiin sida kalea ka fiican oo kana fudud bana laakina aala luudin reer luud inaa anagu lamunajuuhum waanu korinaynaa waa badbaadinaynaa ajmaciina dhaxaalayihiin dhammaantood ila mara-atahu haweenaydiisii maane qadarnaa waan jaan waan qadarno waan xukunnay ba waa la leeyahay inahaa iyadu la min alghaabiriina inay tahay kuwa haraya oo cadaabka ku baaqi ahaanayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed